xaafadda waxaa soo weeraray tiam maarata oo c i d k r a kenya board kuwii maarata caanaha u qaabilsanaa ayaa saddex saacab kaloo saxaabkii xaafadda iyagoo leh waxaan daba joogna caana kuturbaana baqaaradii ayay jejebiyeen oo iyagoo wataan labaatan baabuur oo isdaba socda ilaa labaatan iyo shan camal oo kuwa c i d da marka waxaa waaye arrintii caanihiina waa rarteen buuq badanna waa ka dhacay xaafaddii marka waxawaaye dadkiina waxawaaye ayaamahan hadda maanta uguma horreynin ayaamahanba arrintan usbuuc kasta weerarkaas oo kalaa dhici jiray marka dadkiina ganacsatadiina waa kaceen foojign macnaha wixii ayay la yaabeen maalin kasta in lasoo weeraro oo weerarkana wuxuu ku saabsan yahay aan la fahmi karin ujeeddo saxna aan la siin macnaha sababta saxna aan la siinaynin kuwii hore u dhacayna aan laga siinayna jawaab waafi ah marka dadkii shacabkii iyo buuq iyo hataa waxaa suntii suntii maarata tiya gaaska mase sunta dadka ka elmaysa ayay tuureen alaabtiina waa qaateen buuq badanna meesha waa ka dhacay cumar qaar ka mid ah dadka ganacsatada waxa ay sheegeen in aan wax warqada oo digniinaha aan la siinin arrintaasi ma jirtaa qofka haddii uu wax qaldan uu wado mase ganacsi yiisu canshuuruusan bixin amase wax kuturbaan uu hayo amase wax qaldan uu samaynayo in si sharciga loo soo maro wadankan sharci iyo constitutiona ka jira in maxkamad waraaq laga keensado qofkii guri loo imaado meeshii wax ku jiraan lagu tuhunsan yahay la xiro siil lagu xiro markaas kadib maxkamadda waraaq laga soo qaato meesha saas lagu jibiyo wixii meesha ku jiray markaas saas lagu raro qofkina haddana dabagal dheer iyo maarata investigation marka la sameeyo jawaab la keeno qofkii haddii uu dembi galay maxkamad la geeyo hadduu canshuur bixinin maarata wadadii uu mari lahaa canshuurtu ku dhiibi lahaa la mariyo laakiin in la imaado notice la-aan wax la-aan baqaar oo si sax loo xira aysan jirin meel ganacsita dhan oo ganacsiga maarata ka jiro buuq laga abuuro soddon baabuur iyo ciidamo intaas la eg waxaa is leedahay meeshaan marmar maxaa ka jira wax nooce ka jira marka annaga ka ganacsi ahaan iyo ka guddi ahaanba waxaan leenahay arrintaas aad iyo aad bay noo dhibtay dowladdan waxaan ka codsanaynaa wixii nidaam ah guddiga ganacsatada iyo memberka annaga iyo dadka dhammaantan waa u hogaansana waxaa la rabaa qofka ganacsatada in la dhiirigeliyo ganacsigooda iyo xor u yihiin waxay maarata nidaam loo soo maro ayaa maarata ganacsiguna ku kobci karaa dadkana ay kalsooni ku heli karaan arrintaasaan qabanay intaasaan qabanay sidaasaan khalad ugu aragnay canshuur ma bixinin mise ciladaasaa lagu arkay ciladaas ciladaas qofkaana maxkamad la keenay annaga waa qancileen laakiin waxaas dhanba kama jiraan xaafadan waxbaa la raranayaa rarkii anaaba nafteyda maalin anoo taagan ayaa meesha loori dhan la rartay wixii baa la rarayaa waxaa laleeyahay jawaabna ma lah arrintaasi sidee ayay u saameysay dhaqdhaqaaqii ganacsi ee suuqa isley xaafadda saaka oo kale ganacsiga dhanba wax khalalaasa camala laga abuuray weel kastaba dadka dhan social media la geliyey waxaa la yidhi waa xaafadda waxbaa ka jira saas waay baqaarada dadkii waa kala carareen qaar baqaaraday xireen oo ganacsigooda waa xirmi dadkan waxaan dhihi lahaa waa dad ganacsato ah oo ganacsigoodu saxan yahay oo laysiso leh oo canshuur baxsada haddii khalad lagu arkana annaga ka guddi ahaan wixii khaldan in la saxo oo qofka wadada loo maro sharci loo soo mara waa diyaar ayaan ku taageerayna dowladdan aan ku boorinayna ka guddi ahaan maxaa tallaabaha oo aad qaadeen xildhibaanka annaga nafta oo laga soo doortay xaafadda kamakunji waa kala hadalnay shiraa laga galay waa wixii uu qaban karo inuu baarlamaan ka jeediyo su-aalo meeshii haydaha u qaabilsan uu maarata kala hadlo annagana wixii oo meel kasta oo inaan hadal geyno mase wax ka qabsanno ah hadday tahay meel kastaoo waddadii aan mari lahayn oo sharcigu noo banaynaya inaan samayno sababtoo sida hadda ay wax u wadaan annaga kuma qanacsani ganacsigii waa maarata dukaanleyda raashinka meel kastaba waxaa waaye shaqadii nin kasta maalin kasta indhaha u tataagaya